wax la yidhi su'aashiyo six wax uu tilmaamuhu sixir waa ka dareeyaay wax la yidhi su'aashiyo six wax uu tilmaamuhu sixir waa ka dareeyaay saaxiibku waa guul marna waa sakuyaa marna waaba sababta saaxiibku waa guul marna waa sadkuyaa marna waaba sababta salaamulaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulan wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamij gaar ah oo ku saabsan maalinta caalamiga ah ee saaxiibtinimada adduunka oo la xuso soddonka luulyo maanta oo kale saaxiibku waa guul marna waa sadkuyaa marna waaba sababta saaxiibku waa guul marna waa sadkuyaa marna waaba sababta
barnaamijkan gaarka waxaa idila socodsiin doono anigoo cabdixasiis xasan macalin intaan barnaamijkeena aan gudagelin aan u jaleecno muhiimadda ay leedahay maalintaani dunideennu waxay wajahaysaa caqabado badan khalalaase iyo xoogaga qeybsanaan sida saboolnimada rabshadaha iyo xadgudubyada xuquuqda aadanaha iyo kuwa kale oo badan kuwaasi oo wiiqaya nabadda amniga horumarka iyo wadanolashaha bulshada ee dadyooga adduunka si loo wajaho dhibaatooyinkaasi iyo caqabadahaasi sababaha asal ku ah waa in wax laga qabtaa iyadoo kor loo qaadayo lana difaacayo ruuxa lala wadaagayo ee wadajirka aadanaha kaasi oo lah kaasi oo leh qaabo badan midda ugu fudud oo ah saaxiibtinimada iyadoo loo marayo saaxiibtinimada anagoo ururineyna isku xirnaanta saaxiibada iyo horumarinta xiriir adag oo kalsooni ah waxaan wax ku biirin karnaa isbedelada aasaasiga ah ee deg dega ah ee looga baahan yahay si loo gaaro xasilooni waarta waxaan sameyneynaa shabakad badbaado oo ina ilaalin doonto dhammaanteena oo dhalin doonta jeceyl adduun wanaagsan oo dhammaanteena waxay u midoobaan wanaagga weyn maalinta caalamiga ah ee saaxiibtinimada waxaa lagu dhawaaqay labada kun koo iyo tobankii golaha guud ee qaramada midoobey iyadoo fikradda ah in saaxiibtinimada ka dhexeeya dadyooga dalalka dhaqamada iyo shakhsiyaadka ay dhiirigelin karaan dadaalada nabadda iyo dhisidda buudooyinka u dhexeeya bulshooyinka qaraarku wuxuu xooga saarayaa ka qaybgelinta dhallinyarada hogaamiyaasha mustaqbalka howlaha bulshada oo ay ku jiraan dhaqmo kala duwan iyo kor u qaadidda fahamka caalamiga ee ixtiraamka kala duwanaanshaha si loo xuso maalinta caalamiga ee saaxiibtinimada qaramada midoobey waxay ku dhiirigelinaysaa dowladaha ururada caalamiga ah iyo kooxaha bulshada rayidka ah inay qabtaan munaasabado waxqabatiyo iyo hindisayaal gacan ka geysta dadaalka beesha caalamka ee ku wajahan horumarinta wadahadalada ilbaxnimooyinka wadajirka isfahamka iyo duwaashisiinta maalinta caalamiga ah ee saaxiibtinimada waa hindiso raacaya soo jeedinta ay samaysay unesco oo ku qeexaysa dhaqanka nabadda inuu yahay qiyaam dabeecado diidaya rabshadaha iskuna dayaysa inay ka hortagaan isku dhacyada iyagoo ka hadlaya sababaha asalka u ah iyadoo loo eegayo xalinta dhibaatooyinka awoodda saaxiibtinimadu waa mid caalami ah u gaarta geesaha iyo dhaqamada adduunka oo dhan maalinta caalamiga ee saaxiibtinimada waxay ku saabsan tahay kor u qaadidda wadajirka iyo naxariista isku keenidda dadka saaxiibtinimadu waxay xoojisaa adkaysiga shucuurta la wadaagidda waqtiyada wanaagsan dadka aad jeceshahay ee inaad yeelato shabakad saaxiib ah oo kaa caabiya inaad ka gudubto waayaha xunxun waxay kuu sahlaysaa inaad ka gudubto korka iyo hoos u dhaca nolosha ee lama horaanka ah inay nagu soo tuurto waa saaxiibtay lilaaya samaawaada arbaniya sirma doonto admiya waa qalbi saafi baadhiya waa hagaag intaas si aan kaga gudubno dhegaystayaal qormadaasi waxay la xiriirtay muhiimadda maalinta caalamiga ah ee saaxiibtinimada adduunka oo maanta oo kale dunida laga xuso soddonka bisha julaay barnaamijkan waxaa marti igu ah qaar ka mid ah qaar ka mid ah dhallinyarada magaalada jowhar kuwaasi oo nolosha ku kulmisay in ay saaxiibo noqdaan iyo aqoon-yahanada ku nool magaalada jowhar kuwaasi oo noo qeexi doono muhiimada ay leedahay wadajirka saaxiibtinimada iyo in qof shaqsi ah uu saaxiib samaysto waxaan soo qabanayaa yaasiin iyo ciise waxa ay ka mid yihiin dhallinyarada ku nool magaalada jowhar yaraantoodii ilaa iyo ay kasoo gaaraan da-da labaatameeyada waxa ay nolosha ku bahoobeen in ay si wadajir ah ay saaxiibtinimadoodii ay kor ugu qaadaan nolosha ayaa waxa ay ku sheegeen in dheef iyo dhibba ay isla qaybsadaan islamarkaasna ay yihiin saaxiibo wadajir ah oo dad walaalo ah amar ay iska soo qaadeen saaxiibtinimadeena labadeena saaxiib waxaa waaye nolosha isku qaybsanaa baahi dhereg wax walbo oo saaxiib oo naga dhexeeyo waa isla noqonaa haddii ahaata xataa nolosha maalmeedkeena maxaa isla qabatiin adiga saaxiibkaaga anigii saaxiibkii waa isla dumaashaa subaxii banooni baa aadnaynaa geligi dambe oo galabtiina waa isla soo wareegnaa oo sibiraad iyo walaxa isloo gagalnaa marna sibiraadaaba dad aa kasoo qaaqaadnaba waa noloshaa isla keefsanaa waa isla shaqaysiin
aa su-aasha kale aan ku weydiina waxay tahay ereyga saaxiibka kumadoob ma ku cadday maxa laga wadaa saaxabka maku madoobe mana ku cadeeya saaxabka wuxuu yaalay kaadhiyaa dad beriyo xunyahay adan waa xumaanaya oo soomaaliya isilmaamahda laakiin haddii oo saaxabka oo waa fiicnaanay saaxabka hadiis fiican yahay waa fiicnaanay hadiis xun yahay waa xumaanay le
dhalinyarada saaxiibka ah maxaad isleedahay fareen waa u direysaa dhalinyarada saaxibka ee hoosta saaxib la-aan ma la shaqey karo marna soco karo bila-aad hadhow hadii adig oo saaxib yeeshin kaliyaaba isla haatiliya wax isla laakiin haddii saaxib yeelid talada isla dhiibanaysin asuna talaa ku keena adan tala waa keysanaya waadan isla dimaashiyaada karteen taladiin wixii niisoo baxdan oo ku qaadi karta oo ku jaangoo karta dadka hadda aan saaxiibka lahayn oo kale yacni maxaad isleedahay waa waa waa u sheegi kartaa hadda dadka oo saaxibka lahayn walaahi nolol xun bay ku jiraan hadhow hadda haddii oo oo nolol maalmeedkood wax xun mise wax fiican mise umaato wax ay la wadaagan malaha saaxib ay la wadaagan malaha wax hooy imaa kii familkood bisle isku dhex jiraa
maalintan la xustaayo maalinta saaxiibtinimada oo kale saaxiibkaad maxaa u samey lehed oo kale maanta oo kale ama maxaa uga mahad celi lehed oo kale uu kuu samey wax walba oo dhib iyo dheef waa isla soo qaybsan oo baahi waa isla soo qaybsan dhereg waa isla soo qaybsan damaashaad farxad wax walbana ay dhexeeyey saaxiibkeyga hadii haddii oo weyn xataa uu sameylaa waayo waa u qaliyam oo saaxiibka oo nolosha waaye yaasiin sheekh nuur ibraahim yaasiin maalinta saaxiibtinimada ayaa maanta ay ku beegan tahay muhiimadda ay ku leedahay naga sheekay
maalinta saaxiibtinimada waa walaal saaxiibkii waa iskul ciyaarnaa banoon ayaa iskul dheelinaa meel walba ayaa iskul naacdaa ummadda ayaa soo siibirnaa marka qaarba waa iska baxnaa waa iska wareegnaa beledka ayaa iska galnaa an u saaxiib caadi ayaana maba kala hirna bani banoon xataa iskul leena xameera xataa iskul aadna meesha doona meesha ala raw waa iskul aadnaa saaxiibkii maalinta saaxiibtinimada maxay kaaga dhigan tahay maalinta saaxiibnimo waa saaxiib saaxiibka inaa wanaajisid saaxiibka iniyo maalinta saaxiibnimo waa saaxiibka inaa wanaajisid saaxiibka ini ixtiraantid saaxibka iniyo lalaaxiisatid saaxibka waa inaa jawi la qaadatid saaxibka waa inaa la damaashaadid dhalinyarada saaxiibada ah fariin noocee ayaad u direysaa dhalinyarada soomaaliya fariin nooca wax u diraya in saaxiibada la ilaashado oo saaxiibada saaxiib weyn saaxiibada si fiican saaxiibka si saaxiibka si fiican inay sii noqoteen rajeynaya qofka muhiima tahay inuu saaxiib samaysto haa muhiim waa tahay saaxiib saaxiib la-aan ma la shaqey karo
saaxiib ereyga ah kumamadooba kuma cadday maxaa laga wadaa
waxa waxa saaxiibkaatiis yahay ka dhowra hadis xun yahay waa xun yahay hadis fiican yahay waa fiican laakiin saaxiibnimada waa shay aada u muhiimsan oo aada u weyn dhinaca kale cabdiqani waxa uu ka mid yahay dhalinyarada da-da yar ee ku sugan magaalada jowhar cabdiqani waxa uu ka sheekeynayaa in saaxiib la yeesho muhiimadda ay leedahay asigoo dhalinyarada asaagiisa uga baaqay in ay yeeshaan saaxiibada wanaagsan oo ay ka fogaadaan kuwa xunxun
qani cabdiraxmaan yuusuf cabdiqani cabdiraxmaan yuusuf barnaamijka gaarka ah ee looga hadlaya maalinta saaxiibtinimada soddonka julay cabdiqani marka hore saaxiib maxaa la yihahdaa waxa waaye mid dhib iyo dheef kula qaybsado oo wax walba oo adduunka yaalo ku yahay
waan gartay saaxiib ma leedaha horta hadda yes haa saaxiibtinimada dhabta ma taqaana muxunaya
saaxiib waxa waaye qof oo wax walbo wux- wuxuu yahay oo kaa dhigaa marne hadduu xun yahay hadduu wanaagsan yahay si uu oo yahay oo kaa dhiga saaxiib masleedaha qofku u baahan yahay inuu saaxiib helo saaxiib waxa waaye saaxiib waxa waa mid oo talaba isla qaybsatiin wax walbo is- isku sheegtiin wax walbo dhib oo dhiidhaaf isla qaadatiin tin oo wax- wax walbo oo nigu dhaco oo hal mar iska difaacdiin ma aaminsan tahay eh, in maalinta caalamiga ah ee maalinta saaxiibtinimada ay muhiim u tahay dhammaan saaxiibtinimada yes haa waxaa adduunyada saaxiib wax ka fiican ma jiro maxaa ugu baaqaysaa dadka saaxiibada eh?
saaxiibada alilaashto saaxiib wax waaye mid jiro waaye oo wax walbo oo kula qaybsanaa dabcan haddaa aragto saaxiib oo wax walba ku weydiina maxaa saaxiib kuu dhacay beriyi maxaa ku helay oo sidaan tahay wuu ku weydiina su-aalo badan cabdiraxmaan ibraahim xasan waxa uu ka mid yahay aqoon-yahanada ku sugan magaalada jowhar waxa uu sharaxayaa dadka saaxiibada ah waxa ay kaga dhigan tahay maalintan caalamiga ah ee saaxiibtinimada adduunka aad u mahadsan tahay waana ku dhowahay een, maalinta saaxiibtinimada adduunka ee ka baxayo ee raadiyaasna aad ugu dhowahay waa mahadsan tahay Een, wallaahi maanta oo kale ee, muhiimad gaar ah iyo qiimo gaar ah ayuu ugu fadhidaa een, labada qofood ee saaxiibada ah Een, saaxiibtinimaduna waa shay aad iyo aad u qaali ah Ee, waxayna ee, waxayna ka udgoon tahay aan leeyahay cuudka ayay ka udgoon tahay waxayna ka caddahay cadceeda waayo saaxiibtinimada waa shay aad iyo aad muhiim u ah Een, qofkii helana saaxiib wanaagsan wuxuu mudan yahay inuu ilaahay u mahad celiyo wallahi saaxiibtinimada waxa ee, ugu wanaagsan waxaa jira uguna fiican waa tan ugu qiimaha badan ee aan laga maarmi karin waa saaxiibtinimada Een, wallahi saaxiibtinimadu inta badan waxay ku dhisan tahay eh, isfahanka eh, isku sheegitaanka waxa wanaagsan iyo in aad la jeclaato saaxiibkaaga waxa aad la jeceshahay noloshaada am- ama naftaada Een, runtii muhiimad gaar ah ayay u leedahay eh, saaxiibtinimada dhanka nolosha marka loo fiiriyo Een, tan koowaade xaqiiqdii haddii aad haysato eh, saaxiib fiican aad ku leedahay noloshaada waxaad ogaan doontaa inaad haysato hanti saaxiibadu waa taranka aan waa waa tamarta aan u baahannahay ee inaan ku faraxno ee dadku waa dad dabiici ah ee waxaanan jecelnahay inaan la falgalno dadka kale intaas waxaa dheer waxaan u baahannahay si aan ugu noolaan karno dooyin kale ama bulshada kale Een, bulshadan way fiican tahay laakiin maskaxdaadu ee ii sheeg waxay ku adag tahay inay sameyso xiriiro adag oo waara ololayaasha qof kale oo biniaadam ah dabcan haddii aad rumaysato oo aad aad u xoog badan tahay sida saaxiibtinimada oo kale waxay sii socon doontaa waqti dheer waxayna la dagaalami doontaa dhibaatooyinka jira Een, een, saaxiib saaxiibka wanaagsan waxaa jira astaamo badan oo lagu garto Een, waxaana ka mid ah su'aale caafimaadka alla hayo Een, waa saaxiibka haddii aa caafimaad daro kugu timaado oo kale kula qaybsada xanuunka ee aan kugu nacin taasi waxay tilmaamaysaa een, astaamaha saaxiibka wanaagsan Een, waa saaxiibka wanaagsani waa saaxiibka ee kuu tirin waxa uu kuu taray kuma dhahayo nin waxaana kuu sameeyey kana kuu yeelay ee, waxaana kuu sameeyey sidaan waay kuma dhahayo saaxiibka wanaagsan maba kuu tirinaya sig wanaag kasta uu kuu sameeyey Ee, dhaqaale keliya wax bal isugu mataree waa saaxiibka talo iyo tusaale fikir iyo faalooyin ku siiya kuna soo bandhiga tusaale waxbaa u bandhigaysaa ee, ama arrinaa jirtoo kale wuxuu ku siinayaa talo iyo tusaale wuxuu ku siinayaa fikir wuxuu ku siinayaa faalooyin adiga wax kuu tara kaa baqiilaya macnaa sidoo kale een, saaxiibka wanaagsan waxaa ka mid ah waa saaxiibka beenaha kuugu sasabin been macnaha been kuu sheegi maayo si kastoo noloshu u kala duwan tahay ama meelo kala duwan aad ku nooshihiin waa saaxiibka noloshiisa hal mid ay tahay salaad inta badan soomaalida waxay dhahdaa dadka markii ishay dibadaha ay galaan oo kale wadanka ay ka tagaan way isbedelaan laakiin saaxiibta saaxiibka dhabta ah hadda hal meel wada joogtaan iyo haddii meelo kala duwan ay kala joogtaan isaga marnaba ma ahan mid isbedela ma ahan sidoo kale waa kan xoojiya iimaankaaga kugu yar dhanka wanaagsan iyo dariiqda saxda ah. mar walba alka cabsiga iyo wax wanaagsan oo keliya ayuu kugu yaraya saaxiibka wanaagsan sidoo kale waa kan ii sheeg kugu kordhiya cilmiga aana ka hagaran aqoontiisa iyo wax uu kugu dhamo maskax ahaan waxba ka hagaran maayo waana kan ugu gargaarka iyo nafuridda badan tusaale wax walba ugu baahato naf iyo maal wuxuu diyaar ku leeyahay in uu sheeg kugu garabsiiyo waxay noqotaba waa kan kuugu yidha kheyrka ilaahay iyo daacadiisa mar walba inaa ilaahay ka baqdo ilaahay adeecdo iyo kheyrka ayuu kugu yaraa saaxiibka wanaagsan mar walbana waa kan gaaraya wax xun kuguna kuguna tuusiya dhanka wanaagsan waxay kamid tahay astaamaha lagu garto saaxiibka wanaagsan waa kan kugu caawiya waqtiya aad dhibaataysan tahay inaad garab ka dalbato marka dhibaatada ku jirto ama xaalad adag ay kusoo wajahdo oo kale garab markaa u weydiisato waa kan ku siiya mar walba waa kan wanaagka kula jecel ee xumaanta kaa dheereeya waxaa jira sifooyin kale intoo aad u badan Eh, waxaa kamid ah waa kan mar walba rajada ku geliya eh, aan ku niid jebin waa kan ishe kaaga sheekeeya eh, jadwada nolosha iyo marxaladaha waqtiga waa kan inta badan sirahaada xafida iyo ceebahaada sheeg eh, haga wanaagaada iyo jaceylkaaga iyo guusha aad rajeynaysa inaad gaartid sidoo kale waxaa jiro saaxiibada sidoo kale waxaa kamid ah saaxiibka wanaagsan sifada saaxiibka wanaagsan halkan laguma soo koobi karo aaday u badan yihiin waxaa kaloo ka mid ah eh, waa saaxiibka ixtiraamka badan kuwa haya saaxiibtinimadiina kuna faraxsan wada xiriirkiina inaad wada jirtaan mar walba inaad wada joogtaan aad wada xiriirtaan aad waqti wada qaadataan ayuu mar walba asiga ku jecel yahay Eh, waa saaxiibka sharaftaada ilaaliya kuna sharfa waa saaxiibka is- isagoo kaa maqan aan agtaada lagu soo hadal qaadi karin ee ku noqonaya afhayeen kaaga ama qof ku difaaca macnaha ma ogolaanayo in meel asiga uu joogo adiga aa ka maqan tahay in wax lagaaga sheego ama xumaan lagaaga sheego ama wax adiga ku dhib lagaaga sheego asiga marnaba ma qaadanayo waa saaxiibka dhabta ah ee ee ishee ee markaa jecel ee wanaaga yaan ogoleen in xumaan iyo wax lamida lagaa sheego waa saaxiibka aan kaa jeesan markay dadkoo dhani kaa wada jeestaan waa saaxiibka aan ahayn laba wajiile ee keliya haysta keliya haysta wejigii koowaad aa isku barateen isaga laba wajiila maahan marna xumaan makuu soo bandhigayo marna wanaag makuu soo bandhigayo guud ahaana dhegaystayaal halkaas ayaan kusoo gabagabinayaa barnaamijkii gaarka ahaa ee aan kaga hadlaynay maalinta caalamiga ah ee saaxiibtinimada adduunka oo maanta dunida laga xusay soddonka bisha alooliyo intaan markale kulmi doono barnaamijkan mid la mid ah sidaasiyo nabadgelyo waa saaxiibtay lilahiyaas ama wadaarbaniyaas yirma doonto admiya waa qalbi saafi baadhiya waa saaxiibtay lilahiyaas ama wadaarbaniya sirma doonto admiya waa qalbi saafi baadhiya waa sadri xala akhlaaqiya waa saaxiibtay lilaahiya waa nasab saro asaasiya waa saqaynimo bulshaawiya waa sadri xala akhlaaqiya waa saaxiibtay lilaahiya waa nasab saro asaasiya waa saqaynimo bulshaawiya